Mukhtar Robo wasiirka u qabta ee dowladda federaalka ayaa si rasmi ah u qirtay in xubno ka tirsan wasaaradda ay dhac u geysteen xujiyada Soomaaliyeed wasiirka ayaa sheegay in sanadkii hore nin ka tirsan wasaaradda uqaafta uu lacag dhan afartan iyo laba kun oo doolar ka dhacay dadka xujayda ah kuwaas oo ku socday safar xajka ah taas oo ka dhigtay mid ka mid ah kiisaskii ugu weynaa ee musuqmaasuqa dowladda federaalka sida uu sheegay wasiir robow ninkaas ayaa markii dambe dalka ka baxsaday sida uu ku faafiyey warar sheegaya inuu galay dalka maraykanka arrinta xajka ayaa muddo dheer ahayd mid xasaasi ah oo ka dhex jirta bulshada soomaaliyeed iyadoona dhacdadana iftiimisay musuq maasuq baahsan oo ka dhaca habraaca safarka xajka dowladda federaalka ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inaysan si weyn u maamulin howlaha la xiriira xajka taas oo keentay inay sanad walba dhacan kiisaska musuqmaasuqa ee ka dhasha xajka sida uu wasiirka sheegay musuqmaasuqan ayaa dadka xujayda ah ee ka safra Soomaaliya ayaa ka dhigay mid ay ku dhibtoodaan iyadoona ay dhibaato ka haysato habka lacag bixinta iyo maamulka howlaha xajka waxaan aragnay sanadkii hore kooxo tuuga ah oo magaca wasaaradda inay isticmaalaan rabo ku qaraabanaya oo dadkii dhahaya fiiso bicthoo la iib ahaan haynaa wasaaraddaan nahay kanaan nahay dad lacag ka gurtay oo ka qaatay sanadkii horey dhacday nin wasaaraddan ka tirsanaa baa intuu dad is-yaqaaneen u tegay buu ku yidhi oo hal reer weliba u badan fiisooyin bictha oo la iibinayaan hayaahe keena afartan iyo laba kun oo dollar buu ka aruursaday dibna wuxuu galay maraykanka wasiir robo wuxuu ku baaqay in la sameeyo isbeddel dhanka maamulka ah iyo la xisaabtan looga hortegayo dhacdooyinka noocan oo kale ah si aysan u saameynin dadka soomaaliyeed